إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته warka duhurnimo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya ayaa lagu dilay weerar kamiin ah oo maanta ka dhacay gobolka bakool waxaa wilaayada shabeellada dhexe ka dhacay dagaal lagu jebiyey ciidamo isugu jira burundiyees iyo kuwa dowladda federaalka iyagoo la tegayay meedad iyo dhaawacyo askari ka mida ciidamada ku dhaawacmay weerarka nafurnimada ahaa ee shalay ka dhacay kuuliyadii la oran jiray jaalisiyaad ayaa ka waramay wixii uu indhihiisa ku arkay siyaasiyiin taabacsan dowladda federaalka ayaa si aad ah uga qaylo dhaamiyey weerarkii lagu hobtay ee shalay ka dhacay xaruntii jaalisiyaad ee magaalada muqdisho suldaanka guud ee beesha eelay ayaa ka hadlay duqeynuu maraykanku dadarayda ku gumaaday oo shalay ka dhacday deegaan hoostaga degmada buuraha kaba waxaa la duqeeyey saldhigga ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin xerada maslax degmada hilwa ee magaalada muqdisho iyadoona ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliyeen howlgallo kala duwan dowladaha eritareya iyo etoobiya ayaa qarka u saaran inay dagaalamaan iyadoo uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhexeeya labada dhinac موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa muxaram toddobadeedii sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada ku dhowaad toban askari oo etoobiyaan ah ayaa waxaa lagu dilay weerar kamiin ah oo maanta ka dhacay gobolka bakool warkaas iyo war kale oo ku aadan wilaayada shabeellada dhexe oo ka dhacay dagaal lagu jebiyey ciidamo isugu jira burundiyees iyo kuwa dowladda federaalka waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan dagaal maanta ka dhacay gobolka bakool ayaa lagu soo waramayaa in khasaare lagu gaarsiiyey ciidanka xabashida itoobiya weriye cabdulaahi yaasiin jaamac oo howlo shaqo u jooga gobolka ayaa soo sheegaya in dagaalku uu bilowday kadib markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar dhabagal ah u dhigeen kolanyo askar xabashi ah xabashida ayaa kasoo baxay xero ay ka degan yihiin degmada waajid ee gobolka bakool xilli ay ilaalo ka qabanayeen diyaarad uga soo degaysay garoonka macmalka ah ee degmada dhabagalkii ayaa isku bedelay dagaal culus oo khasaare lagu gaalsiiyey xabashida halkaasoo looga dilay tiro askar ah ilawareedyo dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ahna waxa ay inoo xaqiijiyeen in itoobiyaanka ay goobta uga carareen meydadka sideed askari kuwaasoo ay dul istaageen ciidamadooda sidoo kale askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacmaha ka buuxsaday hub iyo agabyo ay ka furteen ciidanka itoobiyaanka sargaal ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugan waajid ayaan xiriir la sameynay si aan xog uga helno wuxuu inoo sheegay inuu fasax u haysanin inuu ka hadlo dagaalkii maanta balse waxa uu tibaaxay in ciidanka xabashidu ay aada u caraysan yihiin dhanka kale waxaa maanta gobolka shabeellaha dhexe ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas iyo askarta burundi oo ay wehelinayeen ciidamada dowladda federaalka askarta burundi ayaa isku dayay inay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan xawaadley iyo nawaaxigeeda hase ahaatee waxa ay la kulmeen dagaal lama filaan ah oo uga yimid milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ayna dib ugu laabteen xiryihii ay kasoo faalaleen wararka horudhaca ah waxa ay sheegayaan in ciidanka burundi laga dilay hal askari dowladda federaalkana laga dilay laba kale iyadoo uu dhaawac halis ah soo gaaray sargaalkii watay ciidanka burundi ee kamiinka loo dhigay inkastoo xoguhu ay sheegayaan in burundiga iyo askarta dowladda federaalka la gaarsiiyey khasaare kala duwan haddana ma aanan helin cadada rasmiga ah ee waxyeelada dhimasho iyo midda dhaawaca ee gaartay bishii may ee sanadkii laba kun laba iyo labaatanka ayay ahayd markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay boqolaal askari oo burundees ah ku dishay degmada ceel baraf ee gobolka shabeellaha dhexe jasaaka allaahu khayran askari ka mid ah ciidamadii ku dhaawacmay weerarkii nafurnimada ahaa ee shalay ka dhacay kuliyadii la oran jiray jaalisiyaad ayaa ka warmay wixii uu indhihiisa ku arkay mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya ayadoo weli hadalhayntiisu taagan tahay qaraxii weynaa ee shalay ka dhacay xeradii la oran jiray jaalasiyaad ee magaalada muqdisho ayaa waxaa hadlay mid ka mid ah askartii iyagoo dhaawac ah la geeyey isbitaalada digfer iyo kan ciidanka dowladda federaalka askarigan oo waraysi lala yeeshay ayaa ka warbixiyey marka hore sida ay wax u dhaceen iyo waxay iyagu markaas ku howlanaayeen annaga macnaha dad oo koorso oo ku imaaday oo koorso ku jiryaan ahaan yacni macnaha feelaan ku jirnay inaan macnaha gaardis iyo tababar inaan bilaabano oo casharadii inay noo bilowdaan oo la furaan rabnay macnaha ma fahantaday sidaan u feelsanayba gaardiska u feelsanayba saaxiibadii aan intii ugu dhowaaday macnaha kulli ani asxaabteedii ahayn hal urura iskala tirsanay laakiin dadkii iigu dhowaayay aniga ugu yaraan todobaa ku jirta todobo ayaga kuwaas kuwa nafta aan dhulka aan la dhicin ay ku jiraan sidoo kale wuxuu ka hadlay khasaaraha baaxadda leh ee ka soo gaaray weerarka wuxuuna sheegay in goobta qaraxu ka dhacay oo ah taliska ciidanka dhulka dowladda federaalka uuga soo tegay sagaal iyo labaatan ka mid ah meydadka saaxiibadiisa warnima dhaawaca markaan macnaha cisbitaalka horta macnaha annagaa buuxinay annagaa ugu macnaha qolafihii kulli waan buuxinay wixii dhaawaca buuxiyey qaarna macnaha digfeeraa loo qaaday qaarna meesha cisbitaalka gudihiisa ku nafbaxeen qaarna digfeeray macnaha loo qaaday digfeeray ku jiraan qaarna digfeeradin kuwii ku jirin qaaraa kasii dhintayba labaatan iyo sagaal ruux anagaa gacanteedu labaatan iyo sagaal ruux anaba meesha ugu soo tagay ugu dhacfowda oo jiiday naftirkeyga dhaawac aan masawir qabin labaatan iyo sagaal ruux meyd anaa meesha ugu soo tagay sooma dowladda federaalka ayaa isku khilaafsan tirada askarta looga dilay weerarka qaar waxay sheegayaan in lagu dilay lixdan kuwo kalena waxay sheegayaan in konton lagu dilay dhaawacyada ciidamada dowladda federaalka ayaa la sheegayaa inay u badan yihiin kuwo xaaladoodu liidato waxaana aad u yar inta saxaafadda la hadli kartaa tan iyo qaraxa waxaa warbaahinta la hadlay hal askari oo keliya waxay dad badan oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka barahooda ku soo qorayaan inay badan yihiin ciidanka aan dalka wax looga qaban karin ee u baahan in dibadda loo qaado
siyaasiyiin taabacsan dowladda federaalk ayaa si aad ah uga qiila dhaamiya weerarkii lagu hoobtay ee shalay ka dhacay xaruntii jaalisiyaad ee magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa ka waramaya siyaasiyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay weerarkii ay shalay ku dhinteen in ka badan toddobaatan askari ee ka dhacay xerada kuliyadii hore ee la oran jiray jaalisiyaad cumari oo ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalk u diiwaangeliyey ciidamadii shalay lagu laayay xerada ay ahaayeen askar la dayacay wuxuu sheegay in kuwo badan oo dhankooda kasoo jeeda ay horey ugu go-een dagaaladii ka dhacay muddadii sanadka ahayd ee lasoo dhaafay laakiin tii shalay ay ahayd mid xanuun badan sida uu hadalka u dhigay dadka annaga aan maxaa la yidhaahdaa mas-uuliyiinta u nahay dhallinyarada askarta dowladda ku jirto galcaday ku dhinteen beled weynay ku dhinteen nuur ruunirgooday ku dhinteen misigobaayay ku dhinteen jowharay ku dhinteen warsheekay ku dhinteen degmada cadaada dhul hoostaga iyo cabudwaaq iyo waxay ku dhinteen meeshii la yidhaahdo dhuusamareeb laakiin maanta in la hadlo maxaa keentay oo maanta xildhibaanadeenii maanta way yimaadeen maysan hadlin weli waxa meesha ka dhacay ma aha dhallinyaradii kale ee ciidanka ku jirto siday u dhinteen ma aha wuxuu intaa ku daray in ciidankan ay dhib badan la kulmeen wuxuu tilmaamay in laga qaaday magaalada marko khasaarihii ugu horreeyeyna uu gaaray intii ay waddada sii socdeen ciidankan waxa waaye waxaad ogtihiin in laga soo bedelay magaalada marka bedelkoodana lagu sheegay inay tababar oo kooban ay qaadanayaan maalintay soo baxayeenna wadadaa loo galay lagu diyaariyey qarax waxaa ku dhimatay rag oo maxaa la yidhahdaa gaaraya sagaal ruuxa ku dhimatay intaas in lamidana waa ka dhaawacantay lamaana hadlin waxaan isdhehayna waxaa la xeeriyo waxaan waxaa laga yaabaa inay si qalada ku dhaceen oo cadowga si gooni u beegsaday laakiin shucuurta dadka dhallinyarada markaas nooleed ee maanta dhimatay iyo in noolo maanta joogtaba ay qabeen waxay ahayd ee dadka dooda la qabeen war waxaan waa shirqool maxaa xamarna loo geynaa meesha aan joogno maana lagu hayo xaliyare cali oo isna noqday guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir dhanka ammaanka ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey in ciidankan ay dayacday islamarkaana ay u lugtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sheegay inaysan suuragal ahayn in askari ka tirsan guutada naftood horiyaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu gudaha u soo galo waxay ahayd cidda ka shaqaynaysa ciddii ka soo qaaday goobihii ay ka howlgeli jireen markii horeba oo ah gobolka shabeellada hoose haddii aad taqaano qaabka ay u samaysan tahay kuliyadda jaalasiyaad weerarku ka dhacay su-aashaas waxaan isleeyahay maankaaga kama imateen waana meel leh ugu yaraan saddex geyt oo laga soo gudbo waxaan iyadana jirta in mas-uuliyiintii imaan lahayd meesha la baajiyey oo loo sheegay inay khatar amni jirto waana sababta aanay goobta u imaanin oo ay cudur daarteen duhuumada waxa keenayana waa arrimahaas oo isbiirsaday wuxuu sheegay in dowladda federaalk madaxdeedu aysan ka tacsiyeyn sidoo kalena ay saxaafadda muqdisho laaluush ku siiyeen inaan la baahin wararka ku aadan khasaaraha ka dhacay xerada waxaa intaa kasii daran buu sheegay in ciidankii dhaawacmay eheladooda lagu yidhi daawaysta ma jiro mid isbitaal ku booqday waxaa hadda nagu maqaalo ah in qoysaskoodii la yidhi iyo xildhibaanadii deegaanka dadkiina daawaysta walow horey u dhacday xikan dhaawacyo ah oo macawsada loo yaqaanay in dhaawacyadoodii loo galay oo cadowga oo dhiibi jiray marka runtii nasiib darro badan oo isbiirsatay ayaa jirta waxaan ognahay afartii afartii sideedii saa lasoo dhaafay weerarkan inuu dhacay in wasiir hore ee hirshabeelle ah la dilay waxaa ka sii horreeyey oo daraa la dilay gudoomiye ku-xigeenkii yaaq bari weyn inuu hayan jeclahay in intaas oo dhacaysa haddana lacag ka badan lacagtii amniga lagu sugi lahaa lagu bixiyo saxaafadda si aanay arrintaasi u tabinin boqol sagaashiyo toddoba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho dhaawac ku noqday weerarkii shalay ka dhacay kuliyadda iyadoo askartii xerada joogtayna ay ka badbaadeen tobanaan askari oo iyaguna ku jira xaalado isugu jira mirbeel iyo welwel suldaanka guud ee beesha eely ayaa ka hadlay duqeyn uu maraykanku dad rayda ku gumaaday oo shalay ka dhacday deegaan hoostaga degmada buurhakaba wariye haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya deegaan hoostaga degmada buurhakaba ee gobolka baay ayaa ku waramaya in diyaaradaha maraykanka ay dad shacaba ku laayeen duqeymo waxooshnimo ah oo ay deegaankaas ka geesteen deegaanka ay duqayntu ka dhacday ayaa lagu magacaabaa bisiqcadde waxaana uu u dhow yahay degmada buurhakaba ee gobolka baay ugu yaraan shan ruux oo shacab ah ayaa la xaqiijiyey in diyaaradaha maraykanku ay halkaas ku dileen halka ay ku dhaawacmeen in ka badan toban kale diyaaradahan maraykanka ee duqaynta geystay ayaa ka soo kacay sida eelawaradyo ay xaqiijinayaan saldhigga beledoogle ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo maraykanku ku leeyahay saldhigga ugu ballaaran ee ay soomaaliya ka joogaan suldaanka beesha eelay suldaan daadey ayaana ka warramay sida ay wax u dhaceen isagoo sheegay in diyaaradaha shisheeye xitaa ay xoolihii duqeeyeen alxamdulilaah ilaahay ba mahadle tabaaraka wa tacaala may inta ka idaayay oo waana ka sheegay tacsiyo culus una galli unoo ah beeli reer eele anina ahaa suldaanshe ee runtii dhacdo oo geeganay dhiidi dhacdadaas oo ah dayuurado oo kolley dagaal noo ah helikobteriska ah iyo may haweeraray deegaamada muslimiinta degaayan ee sida bisigcado oo kale gobolkaas mayboo dad badan anoo ka dhamidayanoo ka shahiidi oo waana rayd ahoo shacab ah yanoo ka shahiidi ilaa tara shan qof diiras iyo milinoo ka shahiidi dhaawac tumaneeye diiraw iyo inku badan yanoo dhaawacmen loo badanga dharaaran oo dhaawacasha iyo dhimashada iyo baktisha dharaaranga jirta bisigada loodasay mayba diirasa ilaa toban iyo shan ilaa toban iyo lix yan dhaheya kolley may ogaanay markhaati ku-enaah inio ku obsadeen xarakatu shabaabulmujaahidiin oo waana ku jabeen oo waana tabarno waayeen laakiin geega tabardaradiyo dad masaakin ee weliba masaakintaas loo jar'e loodiyo iyooba inio shololan bisigada dhatiina dhexdeediyan taas hadhiidi dhammaan marka muslimiintii aan ku tacsiyeeye wakhaasatan reer eelay marka tacsiyidaas yaa inta mariye qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay duqeynta cadowtooyo ee deegaanka bisaqcade ay ka geysteen diyaaradaha maraykanka ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen degmada bisigada aa joognaa ilaahay marshayaa ini gaalahani weerartay shacab weynaa shan qof ini ka dhamatay yaa aragni maxkamada islaamida nkamahadayaan dhaawageynaha qaadi daawo ilaahay mahadiis ah degmada buulfulaay ihanqaadi isbitaalada laka daawey alxamdulilah ilaahay mahadiisu alxamdulilah ini gaala sagaldan hanin weerartay guryaa shacab weyne ku weerartay yaa aragni ilaahay mahadiis iskalaa alxamdulilah dhaawagay inka fududo mahad ilaahay inkalaa yaa ana kamid ahaa magacii waa cabdulaahi ibraahim deegaankaan joobis cadaan joogay marka meelaha nagu soo weeraran waxaan galabsanan ma oga meelaha noogu duqeya dhaawac meesha igu soo gaara dhaawacna waa fudud yahay hadda kuwaan alkabtaradan banka rabtin gaalada waay alxasil gaalo waay guud ahaan ayagana soo weeraran waxaan galabsanaan dad shacabaan isku ahan marka dhibka saasaa nagu soo gaaray dhaawaca lugta waxa iga gaaray dhaawacan hadda waa iska fudud yahay alxamdulilah lugta aan jilibka hoose lugta bidix jilibka hoosesa igu soo gaaray haddana waa fudud yahay alxamdulilah waa iska runaa waa fiican yahay ula yiraahan maraykanku wuxuu sheegtaa inuu dagaal kula jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse arrinku sidaas waa ka duwan yahay oo waxaa la leynayaa dadka shacabka ee guryahooda ku sugan haddaba dadkan ayaa ka warramay sababta rasmiga ah ee loola dagaalamay iyagoo sheegay inaan lagu haysan ilaa inay yihiin muslimiin mooye xaasidnimo oo muslimiinta loo qabo guud ahaan inaan qof laga beegsanan ilaa muslan dhan in la erbtar la rabo saasaa u malaynanaa kolley cadownimo gaalo ku jirto waay islaamnimo muslimnimana la soo weeraray waxaana ka qabnan ma laha arrinta aan dareen waxa waaye inay shacabkii muslimiinta inay kacaan oo gaalada si guud ah ula dararaan ula dagaalamaan Ah, saasoo dhex lahaa shacabka kulley waa dad muslimiin diintooda iyo naftooda lasoo weeraray inay iska dhiciyaan oo ilaahay dartiisna u dagaalamaan saas ayaa dhici lahaa wixii maanta ka dambeeyo gaalada walaahi sababta ay nagu soo islaamnimada keli ayay nagu soo weerareen meeshan dad islaan ayaa jooga saasay nagu soo weerar cid alle ciddii diin sheegato ayaga way la dagaalamayaan saasay keliya ay dagaalkooda ku saabsan yahay Shacab ma ka tirsanaan shacab ayaan ahayn xoolo jira qof shabaab ina meesha ma joogin anaga keli ayaan joognay Ha, anaga keli ayaan joognay shacab ah waxaas waxa jira maaha been waay aniba idaacadaha ayaan ku maqli jira laakiin inay been tahay maanta ayaan xasuustay oo dad masaakiin ay la laleynaya dhowr jeer oo hore diyaaradaha maraykanka waxay xasuuq bahalnimo ah kula kaceen dad shacab ah kuwaas oo ku sugnaa deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyagoo si gardarro ah u sheeganaya inay beegsadeen xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab walow mararka qaar ay qirtaan inay beegsadeen dad shacab ah iyagoo ka been sheega khasaaraha ay geystaan
waxaa la duqeeyey saldhig ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin xerada maslax ee degmada hilwaa iyo doondhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay howlgallo kala duwan fuliyeen warar ka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ku waramaya in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay duqeyn ku garaaceen xerada maslax oo ku taala degmada hilwaa ee magaalada muqdisho duqeynta oo loo adeegsaday qoryaha loo yaqaano hoobiyaha ayaa waxay ku hobteen xerada gudaheeda iyadoona ilaa iyo hadda aan tafaasiil dheeraada laga helin dhanka kale shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta xalay waxa ay dagaal ku qaadeen xero ciidamada kasoo duulay dalka uganda ay ku leeyihiin deegaanka beriir ee duleedka degmada afgoye waxay sidoo kale mujaahidiinta xalay weerareen deegaanka gofgaduud buure ee ku yaala duleedka magaalada baydhabo halkaasi way ku sugnaayeen ciidamada maamulka koonfur galbeed warkan duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan dowladaha eritrea ee etoobiya ayaa qarka u saaran inay dagaalamaan iyadoo uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhexeeya labada dhinac maxamed amiin ayaa ka waramaya
waxaa cirka isku sii shareeraysa xiisadda ka dhex taagan dowladaha etoobiya iyo eritereya oo muddooyinkii lasoo dhaafay uu ka dhex taagnaa khilaaf xooggan xaaladda ayaa faraha kasii baxday kadib markii eedeemo culus ay isku jeediyeen labada dhinac kuwaasi oo midba midka kale uu ku eedeynayo inuu halis ku yahay amniga dalkiisa dowladaha eritereya iyo etoobiya ayaa hadda qarka u saaran inay dagaalamaan kadib markii ay xukuumadda casmara dalkeeda xaryo toobara uga furtay maleeshiyaadka amxaarada faano oo halis weyn ku ah xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha xabashida ee abiy axmed hadallada xanafta leh ee kasoo yeeraya madaxda dowladda xabashida etoobiya ayay warbaahinta rasmiga ah ee eritrea ku tilmaamtay inay yihiin wax laga xumaado oo aan xilligan loo baahnayn xukuumadaha adis ababa iyo asmara oo laba sano ka hor lahaa hal cadow oo ah t b l f ayaa hadda qoorta isu galay waxaana suuragal ah inuu dagaal culus ka dhex qarxo arrinta xiisadda sii horinaysa ayaa ah in keligii taliyaha eritrea siyaas afwarqi uusan aqbalayn in tigre iyo oromo ay talada etoobiya sii hayaan taasi beddelkeedana uu doorbidayo inay meesha ka baxaan xukuumadda asmara ayaa ka faa'iidaysanaysa fursadda weyn ee hortaallo ee ah inay taageerto jabhadda amxaarada ee loo yaqaano faano ee awoodda badan si ay xukunka etoobiya ula wareegto
mahadsanid maxamed amiin warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa